inaan ka hadlo dhibaato dhalinyada magaaladaas xaanood ay lagu geystay magaalada habeennimada xalagto taasoo ahayd in dhallinyaradii ardayda iyo sboortska ahayd magaalada uu maamulka somaalidiidka ah ee magaaladaa haystay sirnacayd ku jiro uu dhallinyarada xidxidhayo kaasoo ka buuxiyey jeelka guud ahaan habeennimadii xalay ay u ahayd magaaladaas caanood habeen madow oo la beegsanaya dhallinyarada milaha ay ku caweeyaan waxaana maamulkani ay maanta ahaayeen dhallinyaradu kuwo sidii saylada oo kale laga qaadanayo lacag oo wiilkii yimi sayda oo meeshaa ka adkaya qaybeed uu maanta qofkii dhallinyaro ah ee xalay uu soo qabtay xidhaya uu maanta uu lacag ka qaadanayay dhacdadan waxay ku xigtaa oo ay horta dhacdan waxay u sababaynayaan oo ay ka wadaan inay isku diraan oo isku dhuftaan dhallinyarada magaalada lascaanood